inay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wanaagsan dhammaantiin baa nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax khamiisa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha tobnaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaada wararkaas haakana intiisa badan waxaan ku soo qaadan doonaa ciidamada etoobiya oo qaybo ka mida soomaaliya isaga baxaya kuwa oo la sheegayo inayba markii hore qayb ka ahayn ciidanka amisom hase yeeshee ay u joogeen caawinta ciidanka amisom iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliya caawinta oo ku aadanayd dagaalka lagula jiro qoryaha argagixisada ah ee soomaaliya ka dagaalama haddaba meelaha ay ka baxayaan waxaa ka mid ah ciidamadaas gobolada baay iyo bakool iyo dhanka gobolka hiiraan haddaba meeshii ugu dambeysay waxa ay noqotay degmada tiyaglow oo ciidamada shalay ay isaga baxeen haddaba maamulka koonfur galbeed siduu u arkaa in gobollo ka mida gobollada uu maamulo in ciidamada ay isaga baxaan barnaamijka waxaan kaloo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa inta uu hawada uu ku jiro dowladda soomaaliya ayaa iyana waxa ay ka hadashay sida ay u aragto ciidanka etoobiya ay isaga baxaya dalka wasiirka warfaafinta etoobiyana waxa uu yidhi ilaa iyo afar sano ayay ciidamadan ay joogeen soomaaliya qaybna kama ahayn ciidanka amisom dhaqaalaha ku baxayana ma awoodi karna ayuu yidhi taa ayaa keentay in ciidamadu ay isaga baxaan deegaano badan oo ka mida soomaaliya kuwa oo qaarkoodba ay qabsadeen qolyaha argagixisada hase yeeshee dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedada ka jira hiiraan iyo dhanka bakool iyana waxaay sheegayaan in meelihii la baneeyey ciidamadu ay gaari doonaan wararka ugaaweyn caalamka ayaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka intuu socdo fahad cabdigaa saaxiibka ayaa dhanka farsamada jooga anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax waa mar kaliya faaqidaada wararka socotaa dhegaystayaal dhimashada hadiidiina heestaas wadaniga waxay daafur ahayd barnaamijka faaqidaada wararka barnaamijka qaybtiisa ugu horeysa aad ayaan waxaan ugu falanqayn doonaa ciidanka etoobiya ee qaybta ka ahayn howlgalka amisom ee bilaabay afar sano kadib inay isaga baxaan ee soomaaliya dowladda etoobiyana waa ay ka hadashay wasiirka warfaafinta dowladda etoobiya ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in ciidamada ka tirsan howlgalka amisom ay sii joogi doonaan soomaaliya kuwa oo ka yimid etoobiya hase yeeshee waxa uu tilmaamay in ciidanka hadda bilaabay inay soomaaliya isaga baxaan aysan ka tirsanayn amisom waxa uu yidhi waxaan sii joogi doonaa soomaaliya inagoo caawin doona dowladda soomaaliya waxa uu yidhi ciidamada naga jooga soomaaliya waa laba nuuc waa midda hore laba kun oo ka mid a ciidamadeenna waxa ay qayb ka yihiin howlgalka amisom waxa uu intaa ku daray dhowr kun oo askari oo etoobiyaana iyana inay ku sugan yihiin soomaaliya kuwa waxa uu sheegay inay u joogaan caawinta ciidanka amisom iyo ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee dagaalka kula jira maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab balse waxa uu yidhi sida marar badan aan sheegnay ciidankeennu waxa ay ka baxayaan soomaaliya khaasatan kuwa aan ka tirsanayn howlgalka amisom ee qeybta ka ah dalal badan oo africa oo ciidamo usoo diray soomaaliya waxa uuna yidhi waxaa weli qasab nagu ah inaan la dagaalano qolyaha argagixisada ah ee soomaaliya ka dagaalanba annaga oo ku caawinayna ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo kuwa amisom ee dagaalka ku jira wasiirka warfaafinta etoobiya ayaa xaqiijiyey in ciidanka ay kala baxayaan in ciidanka ay kala baxeen deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ay ahaayeen kuwa aan ka mid ahayn howlgalka amisom hore ayaa maleeshiyada al-shabaab ay halgan ugu weerareen ciidankan etoobiya ee isaga baxay hase yeeshee jab ayay kala kulmeen ciidamada etoobiya ayaa sidoo kale shalay aroortii waxa ay faarujiyeen degmada tayeglow ee gobolka bakool halkaas oo dhowr sano ay ku sugnaayeen maleeshiyada al-shabaab ayaa gacanta kudhiga baa laleeyahay deegaankaas dadka ku nool qaarkood waa ay soo barakaceen oo degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayay soo gaareen tayeglow ayaa ah magaalo istaraatiiji ah waxayna isku xirtaa gobolada hiiraan iyo bakool waxaana qiyaas ahaan sagaashan kilomitr ay u jirtaa tiyeglo markii la yiraahdo magaalada xudur oo xarun ah gobolka bakool sidoo kale waxa ay boqol iyo afartan kilomitr ay u jirtaa magaala madaxda gobolka hiiraan ee beledweyne ciidanka etoobiya ayaa bilihii ugu dambeeyey waxaay bilaabeen in ay isaga baxaan deegaanada ceel cali moqoqori iyo halgan oo dhammaantood ka tirsan gobolka hiiraan dhinaca kale gobolka bakool ayaa ciidankan aan qeybta ka ahayn howlgalka amisom ee ka socda etoobiya waxay isaga baxeen deegaanada rabdhuure buur dhuxule iyo weliba garas weyne dhinaca gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliyana waxa ay ciidamadan ay isaga gureen deegaanada budbud iyo galcad iyadoo lasoo sheegayo in ciidamadaas dhammaantood ay tegayaan dalkooda hooyo ay horey uga yimideen haddaba dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa durbadiiba ka hadlay ciidamadan etoobiya ee isaga baxaya soomaaliya wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir sheekh cali diini ayaa la weydiiyey su-aal ku aadaneyd bal siday u arkaan ciidamada etoobiya ee baxaya
arrintaas waxa weeye aada weydiisay hadda ka hor raadiyaalkan kasii daayey waxa weeye arrintaas waxa weeye arrin aada iyo aad muxuu ahaa shacabkana ugu keentay oo kurbada ugu keentay dowlad ahaanna mataqaanaa noogu keentay muxuu ahaa arrin aan ku talagal ahayn oo markaas dhacday runtii oo qorshaheeda markii hore aan lagu talagelin laakiin waxaa waxaan rabaa halkan inaan ku ogeysiiyo shacabka soomaaliya ummadda soomaaliyeed in arrinta ku saabsan dalkaaga in amnigiisa qof kale wakiil kaaga noqdo ma ay suurtoobayso waa lagu caawin karaa laakiin ninna waxaa weeye inkastoo dad badan ama dalal badan ay nafsadooda u hureen oo wiilashoodii iyo gabdhahoodiiba u soo direen si ammaanka ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaliya ama dalka soomaaliyeed loo xasiliyo haddana waa lagu kaalmayn karaa laakiin weligeed kaalmadu ma soconayso marka waxaa weeye annaguna waa isku tashanaynaa shacabka soomaaliyeedna inuu isku tashadaal rabaa waxaan rabaa deegaanadaas dadka waan ogahay inay dhibaateynhayaan dhibaatana u geysanhayaan ama deegaanadaas ha noqoto ama meel kastaba ha noqoto meel kastoo la joogo dadka nabadiidka ah laakiin inta uu dadkaasu ayaga intaad la joogto ay kuu geysanhayaan dhibaato ay kuu geysanhayaan markaad iska celinayso waxaa dhici karta inaynan kuu geysanaynin waxaan leeyahay dadkaasi la iska celiyo yaan loo jiifsanin muxuu ahaa ha laga digtoonaado waxaanaad ogaan doontaan haddii maal maalmaha ka mid a aada u muxuu ahaa dadka nabaddiidka ah haddaad u dhaganugulaataan waxay noqonaysaa mar kastaba in ay xuquuqdiina inii diidaan maalin kastaba markii la doono midkii la doono ay bireeyaan midkii la doono xoolihiisa ay dhacaan midkii la doono ama qofkii la doono ama gabadhii la doono ama wixii la doono siday doonaan inay muxuu ahaa ka yeelaan marka waxaan leenahay nimankiina dhallinyaradaas nabadiidka ah oo la khalday dadkiina iyo shacabkiina ha dhibaataynina aakhirka meel aad u aadays meel aad aadaysaan oo kale ma jirto waxaanu ku dhex noolaan doontaan shacabkan baad ku dhex noolaan doontaan
kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya genaraal cabdiqaadir sheekh cali diini oo ka hadlayay qaabkay u arkeen ciidanka etoobiya qeyb ka mida inay isaga baxaan soomaaliya kuwaas oo markii horeba an ka mid ahayn ciidanka amisom ee etoobiya ugu jira hase yeeshee etoobiya markii hadashay waxay sheegtay ciidankan inay u joogeen caawinta ciidanka amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya sidaan hore idinkugu sheegay meelaha ciidankan ay ka baxeen waxaa ka mid ah gobolada baay iyo bakool oo ay ka arrimiyaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba barnaamijka saaka waxaa igala qaybgalaya wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed wasiir bal soo dhawow marka hore subax wanaagsan marka kale xigta si kooban bal waxaad war nooga siisaa bal sida idiin soo gaartay kabixitaanka ciidamada etoobiya gobolada baay iyo bakool bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah subax wanaagsan iyo arooryo suuban dhammaan dhageystayaasha reediyo muqdisho meel kastoo ay dunida ka joogaanba dabcan sidaad adiguba sheegtay ciidamada ethoobiya ee ku sugnaa guud ahaan geyga koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool qeybtooda degmada tijeeglow ayaa shalayta hore arooryadii hore isaga uqaansaday goobtii ay ka deganaayeen degmada tiidlow ee gobolka bakool waxayna ku sugnaayeen dabcan intaan ognahay degmadaas muddadii afartii sana ee lasoo dhaafay iyagoo dabcan dagaalo badanna ku qaaday shabaab iyo waxyaa kuwan tuugada oo meelaha ku dhuumaalaysanaya iyagoo iskaashanayaan ama isgarabsanayaan ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya hase yeeshee waxay go-aansadeen inay degmadaas faarujiyaan xiriir badan oo la sameynana waxay noo sheegeen in amar ka yimid xagga dowladooda uu ahaa inay degmadaas dib uga guuraan o wadankooda dib ugu laabtaan waaya marka go-aankaas ka yimid dowladda etoobiya ee ku aadan in ciidamadoodu qeyb ka mid a ay isaga baxayaan soomaaliya ee dhanka bakool markii la yidhaahdo sidee idiin saameynaysaa
dabcan dee ciidamada ethoobiya ethoobiya de waa wadan siyaasadooda iyo aragtidoo iyaga corow ah waxay noo sheegeen ciidamadan dieglow ka baxayan aan ma ahayn ciidamadii dabcan dee magaca amisom ku joogay geyga soomaaliya waxay noo sheegeen inay horaba u ahaayeen ciidamo caawinaya ciidamada amisom ethoobiya gudahan ku jiro oo ay iska kaashanayeen sidii ay shabaab oola dagaalami lahaayeen guud ahaanba waxayna inoo sheegeen in muddadii ahayd kharashaadkooda iyo waxyaabaha tasiiraadka ku baxaya dowladoodu ay bixinaysay waxaan garwaaqsanay bay yidhaahdeen in afar sano ka badan aanan kharashkan amisomna aanan kamidka ahayn ciidankeenu inaan inta soomaaliya soo gelino oo afar sano kadib ka badan aan kharashkan haddana aan bixino waxay noo sheegeen inaysan u dulqaadan karayn kharashkan faraha badan oo meel ku tirsanna aanan lahayn oo dowlado caalamiya ama amisom aysan ka kaalmeynen inaanay bixin karaynin oo ciidankooda dib oola laabanayaan waaya marka tiyeglow miyaa ugu dambeyn doonta ciidamada dhinaca etoobiya ka socda gobolada baay iyo bakool ka baxaya mase meelo kale ayaa jiro oo labada gobol ka tirsan oo ciidamo aan amisom ahayn oo etoobiya ka socda islamarkaana ay ka baxayaan
dabcan de ciidamada ethoobiya sida laogyahayba qeybta amisomta mooyaane inta kale waxay aada u joogaan gobolada ba iyo bakool iyo gobolka hiiraan saad ogtahay toddobaadkii lasoo dhaafayna waxay isaga soo ruqaansadeen gobolka jiraan iyagoo deegaano badan soo baneeyay gobolka bakoolna meelo oo ay ka joogaan uga jiraan iyagoo dee hore u caawin jiray ciidamada amisom ethoobia ee joogay iyo guulo badanna kasoo hoyay daba al-shabaab badana dhibaatooyin badan u geystay hase yeeshee joogitaanka ciidamadaas iyo kabixitaankooda dowladda ethoobiya iyada xaqule laga yaaba inay degmooyin kale iyo tuulooyin kalena ay banayn doonaan hase yeeshee xiriir aan la sameyn waxay noo sheegeen inay meesha ay banaynayaan ay tahay degmada tiyebl keliya deegaanada kalena oo ay ku sugan yihiin inay ku sugnaan doonaan waaya waxaa soo baxaya hadda tiyeglow markii aan idhaahno in dad badan oo shacab ah lagu dhibaateeyey kuwo kalena ay ka soo barakaceen maxaad xaaladda tiyeglow aad kala socotaan iyo dadka magaalada lagu dilay shaki kuma jiro magaalaha farsane iyo xoogaa ammaan iyo kala dambeyn lahayd oo haddana horumarkeedu aada u wanaagsanaa in inta laga ruqaansado ama laga guuro amnigeedu faraha ka baxo dhibaatada dabcan shacabka soo gaaraysa imaa mid yar saad og tahay baa wararka inta helayno nimanka tiyoda waxay tilmaamayaan in nimankii gumaadka ummada soomaaliyeed haddaba ay dhibaatooyin ka geysteen dada iyadana meesha ay ku laayaan marka ma yara dhibaatooyinku dee dhibaatooyinkaasna ka bixi mayno haddaanan anagu soomaali ahaan iyo dowlad ahaan intaan isku tashano amnigeena anagu aan ka shaqayn weyno oo aan hanan weyno geyda soomaaliya maalin walibana ciidamo ajaaniba aan ka dhigano gabaad marka iyaga maxaashacabkana dhibaato loo geyso laakiin wasiirkii waajibkeena saaran waxaa weeye in aan dayaysano ciidamadeena kuwa dowlad goboleedka iyo kuwa qaranka soomaaliya si aan cadowga uga difaaco dalkeena iyo dadkeena waaya laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay waxyaabaha keeni kara ciidamadan etoobiya waxaa la socday ciidamo kaloo soomaali ah oo kula sugnaa dhinaca degmada tiyaglow iyo degmooyinka kale la baneeyey markii la yidhaahdo hiiraan iyo bakool dhinaca bakool ayaan ku weydiinaya ciidanku markii ay soo baneeyaan kuwa soomaalida ah maxay u soo raacayaan maxay taa colays ka jira
waa mahadsantaha dabcan dee ciidamada amisom kuwa ethoobiya keliya ma aha gobolka shabeellada hoose ee ciidamada uganda ay joogaanna waad ogtahay meel walba ciidamadu joogaan waxaa kula sugan ciidamada qaranka soomaaliyeed waa dabeecad ay uleeyihiin ciidamada qaranka soomaaliyeed meesha ay joogaan markay amisom ka baxdo inaanay difaaci karayn taas waxay tusinaysaa marka jiljileha ay qabaan ciidamada qaranka soomaaliyeed marka culayskaas ma laisweydiiyey marka in ciidamada inta dib loo habeeyo ay noqdaan kuwa dalkooda difaaci karo culayskaas ma laisweydiiyey marka culayskaas maxaa maxaa keeni kara shaki kuma jiro de wadanku dowlad buu leeyahay wasaaradad gaashaandhig oo ciidamadan guud ahaan maamushuu leeyahay marka waxaan is oran karnaa uun jiljileha iyo iyo iyo kala dambeyn la-aanta ciidamada qaranka soomaaliyeed ka jirtaay inay keenayso inay difaaci waayaan deegaanada ay markaas ku sugeen waxay loo baahanahay in in ay dadkeenu iyo dowladda soomaaliyeed intuba ay garwaaqsato in ciidan shisheeye haddii la keeno boqol kun iyo haddii la keeno konton kunba aysan soomaaliya amnigeeda iyo kala dabeynteeda keeni karin dibna loo habeeyo ciidamada qaranka soomaaliyeed si ay ugu fillaadaan dalkooda iyo ka difaacidda cadowgan maaloobiya ummada soomaaliyeed kumaadaya waaya degmo kasta waxaad u samaynayseen ciidamo u gaara oo ilaaliya haddii aan qaldanayn tayeglow waxa ay ka mid ahayd meelaha ciidanka loo sameeyo oo loo tababaray ciidankii halkay ku dambeeyeen degmadaas loo tababaray dabcan waasaad adiguba sheegtay waa sax ciidamada amisom kuwa aan amisomka ahayn ee ethoobiyaanka ah magaa joogi jiray gobolada mba iyo bakool meelo badan bay baneeyeen maaha keliya tiyeglow keliya saad ogtahayba waxay hore u baneeyaan rabuure iyo deegaano kaloo garasweyne deegaanadaas inta la ogyahayna deegaanadaas haatan waxaa gacanta ku hayo ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaad ogtahay inay baneeyeen deegaano iyana magaalada baydhabo ku hareereysnaa oo la ohan jiray goobguduud shabeelow iyo goobguduud buurey intuba maanta waxaa ammaankooda hantay oo isku filnaan dhabana ka gaaray cadowgana kula dagaalamo deegaanadana joogo amniga shacabka sugaayo ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa kuwa koonfur galbeed intoodaba hase yeeshee degmada tiyeglow ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed intuba ay ku sugan yihiin duleerka magaalada ayayna joogaan waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkii in dib u habeen kadib maalmaha soo socda ilaahay idinkii ay hantaan amniga iyo kala dambeynta degmada tiyeglow marka ciidamadu siday iyaguba sheegeen waxay muddo kooban ka maqnaanayaan deegaankaas kuwa qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya si istraatiijiyad qayaxana oo aan degmada tiyeglow dib loogu banaynaynin ay la yimaadaan oo gacanta dib ugu dhigaan haddii ala wayahay laakiin hadda waxaad sheegtay deegaano kale in la filayo ciidanka etoobiya ee qaybta ka ahayn amisom inay isaga baxaan dhinaca bakool iyo bayba maxaa diyaar garow ah oo aada gasheen ilaa iyo hadda haddaad is waraysateen
dabcan ciidamada ethoobia qeybtooda amisom waxay ku joogaan wadankan mandate sida iyaguba ay sheegeen dowladda ethoobiya oo shalay ay ka dhawaajisay ciidamada amisomtaana ay ku sugnaan doonaan geyiga soomaaliya kuwaan amisomta ahayna ay soomaaliya kala bixi doonaan dee cad bay uleeyihiin ciidankooda inay la baxaan goorta ay go-aansadaan waa dowlad siyaasadooda iyaga xooga laakiin annaga waxaa naga go-an ilaahay idinkii in inta karaanka iyaga ah soomaaliya dee maaha koonfur galbeed soomaaliya kaliya meelooyinka ay dhibaatooyinka ka jiraane guud ahaanba geyiga soomaaliya gaar ahaana koonfur galbeed soomaaliya in ciidamada koonfur galbeed oo iyaguna tayo iyo tabarbale ay diyaar u ahaadaan goobaha ay nimankan banaynayaan inay difaacaan ilaahay iidankii iyagoo la kaashanaya kuwa qaranka soomaaliya
waa tahay kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdi maxamed oo qadka telefoonka ee magaalada baydhaba si toos ugu jiray wasiirka warfaafinta koonfur galbeedna waxaan ka wareysanayay siday usoo gaartay ciidanka etoobiya ee bilaabay inay isaga baxaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada baay iyo bakool wuxuuna sheegay ciidanka etoobiya ee meelahaasi faarujiya inaysan ka tirsaneen ciidanka amisom gaar ahaan kuwa ka socda etoobiya waxa uuna tilmaamay in hadda ay wadaan qorshe ay kula wareegayaan meelihii ay ay baneeyeen ciidanka etoobiya waa tahay dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan weli barnaamijka faaqidaada wararka ayaad la soconeysaan dhinaca arrimaha baydhabo ayaan weli ku guda jirnaaye wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada baydhaba haddaba ujeedooyinkii ay magaaladaasi u tageen ayaa wariyaheena cabdirashiid nuur ibraahim waxa uu ka wareystay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta waxa uuna ugu horeyn u weydiiyey bal shalay markay tageen ilaa iyo iminka waxyaabihii u qabsoomay
bismillahi raxmaan iraxiim waa mahadsantii waa xiriirka ay la soo samayseen waa run shalay ayaan imid halkan baydhabo anigoo hogaaminayo guddi wasaaradda qorsheynta qaranka iskaashiga caalamiga afabra ah waxaan marka hore galnay runtii waxaa aada noo soo dhaweeyey wasaaradda qorsheynta ee dowladan dowlad goboleedkan koonfur galbeed iyo simaha madaxweynaha runtii si fiicanana loo qaabilo islamarkiina maadaama ballan aan lahayn waxaan hore ugu sii gudubna shir weyn oo aana golaha wasiirada ee dowlad koonfur galbeed halkaas oo aan si aada ugu fasirnay oo aanu hordhignay qaabkii loo diyaariyay qorshihii qaranka ee saddexda sannadood ahaa oo aanu faahfaahin badan ka siinay nuquladiisii ugu dambeeyey aanu taagannahay wixii hadda ka dambeeyana uu u gudbi doono in la daabaco ama la tarjumo afafka soomaaliga iyo carabiga intada si ummadoo dhan ay u akrisato intaa kadib waxaanu u gudubnay inaanu ka wada hadalno oo aanu golaha wasiirada aanu hordhigno heshiiska aan dowladda dhexe federaalka iyo midooda yurub ay galeen oo ahaa in mashaariicda hay-adaasu ay soomaaliya ku kaalmayso saddexdii sanaba mar la dhigo oo la yirahdo indicative e u indicative program
barnaamijkii faaqidaada wararkana saaka intaas ayuu iiga idil yahay sidaas iyo nabadgelyo